ganacsatada kudaarta ee ku nool magaalada kismaayo ayaa dhibaato weyn ku qaba xoolaha lagu soo daayay suuqyada magaalada taasi oo jirta awgeed ayaa gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijilic waxa ugu baaqay dad kale xoolaha kala duwan ee dhibaatada ku haya suuqleyda inay u sameeyaan goobo gaar ah oo lagu xanaaneeyo xoolaha waxaana saakan halkaga sheego dadka xoolaha leh xoolaha dad kale oo xoolahooda magaalada kusoo daaya waxaa la rabaa xoolahooda magaalada inay ka xafitaan xoolaha ay leeyihiin oo lo-da iyo wax kasta lama ari ha ahaato malo ahaato dameero ha ahaato waxaa la rabaa dadku xoolaha ay leeyihiin magaalada inay ka xafitaan oo meelo gooniya geystaan oo nidaamka xoolaha loo dhaqdo u dhaqaan ma aha inaad magaalada inta xoolahaagu habeen iyo maalin baa aad tiraahdid oo magaalada ka qaraabta waa khaldanta dadkii xoolaha haddii cidi leedahay magaalada jooga dadkaas xoolaha inay ka asturtaan magaalada xoolihii magaalada lagu arko waxaan u qaadanaynaa inaan cidin la lahayn sidaa daraaddeed dowladda hoose waxay xaq u yeelanaysaa xoolaha aan cidina lahayn inay u taliso iyadu oo magaalada ka asturto oo de sidii kaleo markaa loo dhaqayo loo dhaqo si kastaba ha noqotee waxaa soo noqnoqday dhibaatada ay xoolahan ku hayaan ganacsatada gaar ahaan kuwa iibiyo kudaarta iyo bulshada inteeda kale